xildhibaan abduqaadir nuur waxaan ahaa xubin ka mida ergada shirweynaha labada gobol ee maamulo samaynta gobolada ay shabeellada dhexe yihiin ugujiidaanaan ka tirsanahay khaasatan degmada mataban niyahow waa laysuu keen yeeray hoolkii baan ku xaadisnay ka hor waxaa ka horreeyey buuq ah haddii ilaahay kugoon yahay dadkaanay meelo dhaadheer ay ka yimaadeen markii hoolka lagu soo dadku waxay ka yimaadeen meelo dhaadheer waxaa loo sheegay in jiifkii iyo haddii ilaahay kugoon yahay raashinkii laga saacidayo dadkuna kuma qancin already waxaa ka horreysay shirkan hadda maanta dumay ee dastuurka looga hadlayay buuq ku saabsan raggii tasiilaadka dadku ay sheeganayeen oo ah wax logistiga ma haysano oo haddii ilaahay kuray anagu jir guryaha niyaan ku haysano waxaan ka nimid gobollo dhaadheer waxaan ka nimid meelo qaar tuulooyin oo baadiye ah waxaa jira dhibaatooyin iska oo dhibaatooyin badana iska jira sidaa darteed adugu waa lala hadlay waxaa la hadlay qolo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay dhaheen howlkaan kaga hadlaynaa howlkii male markii la tegana waxaa loo sheegay inaan haddii ilaahay ku roon yahay dawladdu wax tasiilaada ku bixin shirkan sidaasaana loo sheegay wax qarasha oo laysiinaayo ma jiraan ayaana lagu yidhi qofkii rabaahina waa uu tegi karaa qofkii kalena waa joogi karaa asagay dan u tahay inuu samaysto maamulkan wax ka samaysto oo dawlad madax bannaan iyo madaxweyne uu soo saaro ma garat wallaahi waa buuq buuq badana jira oo reed inay ka suurtagelayn arrintaasaa muuqata sababtoo ah dadku waa dad yimid magaalo inta badan aanay deegaan u ahayn marka laga reebo dadka degan jawhar waxaa jira haddii laa kuray dad hore hoteello u deganaa waxaa jira dad maqaayado iyo magaaga cabdiraxmaan xuseen guuleed anigana ergada hiiraan aan ka socday shirkan niyahow meeshaan dadkii rasmiga ahay oo reer hiiraan way ka maqan yihiin waa dadka beledweyne jooga dadkii intii badneed oo muhiimka ahayd sida ugaashiyadii duubabkii dhaqanka siyaasiyiintii reer hiiraan wixii oo dhan way ka maqan yihiin meeshaan dad markii horeba lasoo qaldayaa jooga oo anagaan kula hadlaa oo ka mid ahay waxaan moodaya meesha in cadaaladu taallo oo dadkii la keeni doono ugaashiyadii iyo duubabkii iyo siyaasiyiintii hadda meesha waxaan kala kulanay qofkii hadla oo wax anagu aan wadano waxaan ayn ka hadlaa ciidanaa joogay banaankaa loo saara ali marka anagu waaba tegaynaaba subax haddii ilaahay idmo degaankii aan ka nimid aan ku laabanaynaa oo hiiraan hadde maamulkeenana dadkaasaan maaragtay madaxdeenii iyo siyaasiyiinteenii iyo ugaashyadeenii meeshay jiraanaan waa la keenaa haana laku yiri ugaashadii waa ugaashka waa la keenaa ugaas xasan kaliya ma ahana ugaashadii kale xataa beelaha kale way maqan yihiin oda dhaqameedyadii way maqan yihiin siyaasiyiintii way maqan yihiin wixii ugaas xasan waa maqan yahay dadkii dhammaa oo muhiimka ah meesha way ka maqan yihiin sidaas daraaddeed annagu marka waxaa naloo sheegay markii hore oo shirka xaruntaan laga furayay in la keeni doono waana la keeni diiday haddii la keeni diidana annaga la sanada waxaana laku yidhi waxa aan anagu rabnaad keliyaad ansixinaysaan haddaad ansixin weydaana annaankaad ubaxaydan hadda deegaanka nagii marka horaa maqaad uga soo tagnay haddana waan ku laaban doonaa insha allah